wixii uu qaadanayey fiidka deetna waxaan u arkayaa waxay ilowsiinayaan culayskii iyo daalkii iyo wixii o dhan way ilowsiinayaan waay xobaa u muuqdaan waa laac soo hor yaalla laaca la rabo in lagu shaqeeyana waa jannada dadka mu'miniinta waxaa loo bahan inay jannada wax weyn ka yaqaanaan jannadu waa inay aad iyo aad u garanayaan xadiiskan iyo xadiista la mid a ayaa tilmaamaya dadka ahlujannaha waxay helayaan weliba way kooban tahay oo wax ka ballaadhan baa laga bartaa wuxuu rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam kooxda ugu horraysae jannada gelaysa waxay ku gelayaan sawirkooda iyo muuqaalka ay leeyihiin quruxda ilaahay saaray iyo iftiinka iyo wirwirka iyo waxyaalaha ay leeyihiin waa sida dayax shan iyo tobnaad ay ku gelayaan da'da ay ku galaanna waa saddex iyo soddon jir ayay ku galaan dhammaantood rag iyo dumar da'daasaa lagu galaa markaasaana waxaana lahayn oday gaboobay iyo ilmo yar midna ma laha waa da'daa sidaa ogeed baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam islaam baa u timi siti yaa rasuula allah ilaahay jannada ii bari suli laa tadkhulu jannata cajuus islaamnimo gasho jannada fawallad baakiya iyadoo ooysay noqotay khalaas waxay u qaadatay khalaas ma gelisay dee iska quuso rasuulku uu yeedha calayhi salaatu wasalaam waa uu la kaftamayey wuxuu ku yidhi miyaanad maqal innaa ansha'naahunna insha'a fajacalnaahunna abkaara curuban atraaba miyaanad maqal ilaahay inuu leeyahay dib baan u abuuraynaa oo waxaan ka soo dhigaynaa shabado curuban atraaba sidan ku geli maysid adoo tukubaaga sitaa waa lagu soo yaraynayaa waad yaraanaysaa adoo quruxda aad yaabtaad gelaysa saasay ku gelayaan qolada ugu horaysa waxyaalaha ay jannada ku helayaan waxaa ka mid ah ceebaha adduunyada aynu ku leenahay oo dhan ma laha oo ay ka mid yihiin xaakada iyo candhuufta iyo duufka iyo wixii la midka ah saxarada iyo kaadida waxaa midna ma leh waa nadiif weeyaan ceebka saliima oo aan midnaba lahayn dhidid bay leeyihin keliya waxaanay cunayaanay cabayaanna dhidid bay uga soo baxayaan dhididkaasina waa miski udgoonka ugu udgoon weeyaan waxay isticmaalayaan waa dahab koobabkooda weelashooda sariirahooda waxooda waa dahab xataa garfeerahooda oo nagu naqaano waxa ugu liita la isticmaalo waxyaalaha ugu yaryara ugu qiimaha yar bayna ugu jirtaa garfeerdhi baa dahaba marka halka ugu yar marka lagu sheego ee lagunaa garfeerdhi baa dahaba wixii ka sareeya maxaad u malayn waa ka qiyaas qaado garfeerdhi baa dahaba laakiin halkan waxaa ku taalla qadiyad aynaan nagu dhaqan u lahayn oo carabta ay yaqaanaan oo iyagu dhaqan u leeyihiin laakiin dee jannadu dhaqan baanu u lahaan jirnay iyagu maanaan lahaan jirin ma laha haddaad jeclaatana waa isticmaalaysa haddaad jeclayna ee ma isticmaalaysid innagu uusiga waxaan u naqaanaa wax dumarku u gaar yihiin laakiin carabtu ma kala laha guryuus ka yaallaa rag iyo dumarba waa saasay u qabsanayaan dabeetana waa unsanayaan waa dhaqaajinayaan halka innagu cadarta ka isticmaalno cadar tambiifka ama way isticmaalaan uusi bay isticmaalaan waana iibsadaan marka xadiisku wuxuu leeyahay wamajaamiruhum waxyaalahay ku uunsadaana aluluwa waa geed aad iyo aad u udgoon oo hindiya looga keeni jiray kaasay ku uunsanayaan oo aanay heliba jirin de markaa warashaxum almisku dhididkooduna waa miski markaasaa ilahay wuxuu siinayaa nin walba qolada waa qaybta koobaade wuxuu siinayaa ilaahay laba ooryood ayuu jannada ku leeyahy laba xaas oo quruxda ilaahay siiyey dhudhunkooda dhuuxa ku dhex yaalla banaanka laga arkayo min waraa'i laxm oo waxaynaan garan karin oo ilaahay subxana wa tacaala garanayo qof nool oo haddana indhaheennu ka dusayaan jirhkiisii oo dhuuxii halkan laga arkayo bimacnaa waa quraarad quruxda aad yaabto weeyaan kaa weeye ummaddaa ilaahay jannada geliyeyna la khtilaafa baynahum khilaaf kama dhexeeyo walaa tabaaqud isnacayb waa qalbi keliya wanazacnaa maa fii suduurihim min qillin wixii ka dhexayn jiray xasaasiyaddii iyo isnacaybkii iyo ishaysigii adduunyada intaanay gelin baa laga safaynayaa markay siraadka dhaafaan jidka siraad ayaa la joojiyaa markaasaa haddana dib loo xukumaa dhammaantoodoo layswada cafi dhammaantood cafis baa laga wada dalbaa iyagoo qalbigoodu saafi wada yahay ayay jannadu wada galaan ilaahay bay u tasbiixsadaan gelinka hore iyo gelinka dambe waxaa kaloo rasuulku inoo sheegaya xadiiska kale jannada iyo ballaadhkeeda hal geed oo ka mida geedadka jannada ayaa nin lugaynaya maaha nin faras saaran faras jawaadda kale say leedahay faras la gaajaysiiyey almudamar jawaad almudamar waxay sameeyaan fardahay samayn jireen intoo la naaxiyo laba bilood ama saddex bilood marka uu xoogaysto ayaa shan cisho ama afar cisho la qadinaya markaasaa boggiyo beerka isku dhegaya calooshii cuslayn lahaydna waa yaraanaysaa jidhkii kalena xooggii baa u harhsan deetana lama gaadho jawaad noocaa faras noocaasa ayuu ku ordayaa geedka boqol sannadood buu hoos ordayaa boqol sannadood markaasaan u dhamaynay markaasaan u dhamaynay waxyaalaha la yaab kale ee la sheegayo ee jannada lagaga sheekaynaya waxaan sawaran karna maaha waxaa la soo wariyaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyaa in malag malaa'igta ka mid yidhi yaa rasuul allah yaa rabbi waxaan kaa rabaa mi'ata alfi janaax boqol kun oo garab ilaahay oo sii maxaad samaynaysaa waxaanad i siisaa mi'ata alfi sana boqol kun oo sannadoodna isii oo maxaad ku falaysaa malagii ku yidhi liaduufa bicarshik carshigaagan ku wareegaya bal carshigaaga soo dhamaynaya ilaahayow may iska daa baa lagu yidhi may ilaahayow sii subxaana watacaala dabeetana waa la siiyey wuxuu ordaayey lix boqol kun oo garab buu ku ordaayey ku duulayey boqol kun oo sannadood buu duulayey markay intii ka dhammaatay ayaa la dhahaye inteed ka goysa carshiga suu ilaahayow ma dhowi suri ma ogta asaa la wili ma u malaynaysaa inaad ka goysay abubakar asidiiq inta uu jannada ku leeyahay boqol meelood marka loo qaybiyo hal meelo ayaad ka gaadhay abubakar sidiiq boqol kunoo san u duulaayey haddana abubakar sidiiq intuu jannada ku lahaa sagaal iyo sagaashan baa u harsan waxaynu qiimayn karno ama aynu gaari karno ama aynu fahmi karayno maaha sidaa awgeed waxa lagu soo ururiyaa maa laa caynun ra'at waxaan ili weligeed arag walaa khatara calaa qalbi bashar qalbina aan weligeed ku soo dhicin waxa weeyaan samac iyo maqalna aan weligeed soo gaadhin intaasoo dhan waxay tilmaamayaan in loo dadaalo oo qofka jannada yaqaana ee maqla iyo wanaagga ay leedahay iyo ballaarhkeeda wuu dadaalayaa saa ogeed baa salaf masaalex dadkeena wanaagsanaa waxay odhan jireen maa ra'aytu misla aljanna naama taalibuha maan arag jannada wax la mida oo kii doonayey uu seexday wax laga seexda maaha wala naara wamaa ra'aytu misla naari naama haaribuha naarta wax la mida maan arag oo kii ka ordayey uu seexday marka labaa midnaba midna waad ka ordaysaa midna waad u ordaysaa hurdaba kuma soo hadhin sidaa ogeed midna waa tii ugu qiimaha badnayd midna wax la arka wixii ugu liitay weeyaan waa in laga ordaa wuxuu leeyahy rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam awalu zumratin kooxda ugu horaysa taliju ljanna jannada gelaysaa suuratuhum calaa suurati alqamar dayaxa ayay la qaab yihiin leylata albadri habeen shan iyo tobnaad laa yabsuquuna fiiha candhuuf ma tufadaan walaa yatamakhaduuna ma siinsadaan walaa yatagawaduuna mana saxaroodaan aaniyatuhum fiiha weelka ay ku isticmaalaan addahab wa amshaadhum garfeedhooduna min adahabi walfida wamajaamiruhum uusigooduna min aluluwa waa geedka la yidhahdo uluwada warashaxuhum dhididkooduna almisku walikulli waaxidin minhumaa mid kastaana wuxuu leeyahay sawjataani laba xaas oo yuraa laga arko mukha suuqihimaa mukha dhuuxa suuqihimaa dhudhunkooda dhuuxiisa min waraa'i laxmi hilibka dibaddiisa laga arkaa min alxusni quruuxa ay ka qabaan la ikhtilaafa baynahum khilaaf kama dhexeeyo walaa tabaaqud iyo isu cadhood iyo isu nacayb quluubuhum qalbu waaxid quluubuhum qalbun waaxid qalbi keliya weeye yusabbixuuna allaha ilaahay bay u tasbiixsadaan bukratan gelinka hore wa cashiyan iyo gelinka dambe anas bin maalik wuxuu rasuul ka soo warinaya sala allahu aleyh wasalam ina fi ljannati jannada waxaa ah la shajaratun geed yasiiru uu socdo arraakibu ninka faraska fuushan ama awrka fuushani fii dilliha mi'ata caamin harhkeeda boqol sannadood laa yaqdacuhaa ma dhammeeyo can raafic ibni khudayj aw khadiij رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى حمد من فور جهنم وكليلك جهنم أي كسو جدا إيه فبردوها كقبوشية عنكم إسكي قبوشية إذنكم بالماء بي إسكي قبوشية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم دبكينا آهي ستان جزء وقيب من سبعين جزءا تضباطا قيبود oo min naari jahannam naarta jahannama marka toddobaatan loo qaybiyo qayb baa ka haysaan qiila yaa rasuula allah waxaa rasuulka lagu yidhi in kaanat lakaafiya ay inahaa lakaafiya oo midhkaa keliya intan adduunka aynu ku haysanno ayaabaa innaga cadaab noogu filan midhkaas sagaal iyo lixdanka kaleba waynaga awood badan yihiin tanaaba cadaab noogu filan qaala wuxuuhi fudilat calayha waxay ka badan taho lagaga fadilay bitiscin wa sittiina jus-an sagaal iyo lixdan kale oo kulluhunna dhammaantood milu xarihaa la kulayla sagaal iyo lixdan kale oo la kulayla ayaa la hadhay can usaama ibni zayd radi allahu canhuma qaal samictu waxaan maqlay rasul lah sal ly slam yaquul yujaabu waxaa la keenayaa birajuli nin ayaa la keenayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame fa yulqaa waxaa lagu tuurayaa fi naari naarta fatandaliqu waxaa soo daadanaysa aktaabuhu mindhicirihiisaa ku daadanaya fi naari naar ku soo daadanaya oo fa yaduuru waa ku wareegayaa kamaa yaduuru alximaaru sida dameerku ugu wareego midxinka uu ridqayo biraxaahu midxinka uu ridqayo ayuu ugu wareegayaa fayajtamicu waxaa ku soo ururaya ahlu naari calayhi ahlu naarkii baa kusoo ururaya fayaquuluna waxaa odhanayaa fulaanu hebelow maa sha'nuka maxaa kugu dhacay alasta kunta miyaanan ahayn ta'murunaa midna amraa bilmacruufi wanaagga soodigiina amri jiray watanhaana cani ilmunkar xumahana soodigiinaga naahiyi jiray qaala wuxu uhi kuntu waxaan wuxuu ugu jawaabayaa kuntu waxaan ahaa aamurukum mid ini amra bilmacruufi wanaaga walaa aatiihi lama iman jirin wa anhaakum waxaan idiin diidi jiray cani ilmunkari xumaha wa aatiihi waa la iman jiray xadiistan aan akrinay xadiiska hore waa xadiis tibi ah caafimaada rasuulku wuxuu inoo sheegaya calayhi salaatu wasalaam xumadda waxa la yidhaahdo ee dadka ku dhaca qofku inuu xumadoodo oo aanu naqaano jidhka inuu gubto oo u dhidido oo qofku baaxaadego waa qayb ka mid ah naartii jahannamo kuleylkeedii ee biyo ku qaboojiya culimmada caafimaadkuna way sheegeen shayga waxa lagu qabo waxa lagu lagula tacaalaa wax ku lidiya haddii qabowhayo qofka waxyaala kugu balasiya haddii kuleelhayana waa la qaboojiyaa markaa rasuulku wuxuu leeyahy qaboojiya qaabka loo qaboojiyana waxa weeyaan in maro la qooyo maro qabow dabeetana jidhkiisa lagu qaboojiyo oo waxa rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadalla uu ku yidhi ficilla wuu ku muujiyo sakaraadkii markuu hayay sakaraatulmowtkii wuxuu kolba lahaa biyey soo qaboojiya dabeetana wuu isa saarayay markuu marada isa saaro kuleelka ka soo baxaya ayaa markiiba qallajinayay ilaahay saxaabadu ka yaabeen ya rasuul allah innaka tuucak wa xumad baa ku haysaa suu yihi nacam uucaku kamaa yuucaku rajulayni minkum xumad laba nin ku dhici lahayd ayay haysa ayuu lahaa rasuulku alayh salaatu wasalaam marka isaga isku qaboojinayey waana tuu ku godgalay marka xumadda waa in lagu qaboojiyaa biyaha lagu qaboojiyaa rasuulkeena kariimka calayhi salaatu wasalaam mar kale wuxuu inoo tilmaamayaa naarta iyo dhibka ay leedahay oo asalbana sharcigeennu wuxuu tilmaamaa altargiibu watarhiib mar wuu qofka uu holiyaa oo wuxuu jeceliyay buu soo hordhigaa suu daacada u badsado marna waa ka nixinaya oo waa ka bajinaya suu macaasida uga fogaado marka marna jannadii baa laguu sharxaya marna naartii markaa qofku wuxuu keenayaa wuu isu dheeli tirnaanaya haddii midig kugu badato dhinac baad u dheeliyeysa haddii ay naarta iyo cadaabka iyo waxaa lagaaga sheekeeyo inuu quustaa laga yaaba naxariistaa laba ka quusto odha khalaas dabeetana quusa ay ku dhacdo quustana gaaladaa iska leh wamaa yaqnud min raxmati rabbi ila daalluun gaaladaa iska leh haddii lagu badiyo uun jannada iyo naxariista iyo arrimahaana waad dhiganaysaa sidaa awgeed waa laba laba baal baa laydhaa alkhawfu waalraja shimbirkuna labada baal buu ku duulaa haddii mir la gooyo waa shimbir garabloo ma duulayso sidaa awgeed labadaasaa la rabaa mar waxaanu soo arkaynaa jannadii marna naarti baa laynooga sheekaynaya naarta laynooga sheekaynayaa ilaahay dab wuxuu abuuray wax waxguba toddobaatan buu qaybiyey hal mid buu ayuu adduunka u soo dejiyey ilaa nebiyullaahi aadam wixii la shiidanayay xaabo iyo dhagaxaan iyo electricity iyo waxyaalo kale wax alla wixii dab uun la yidhaahdo ee qaaradaha adduunkaee kala duwan lagu shidanaayo gebigood waa hal mid waxaadhay sagaal iyo lixdan la mid ah saxaabadu waa argagaxeen oo yaa rasuul allah midh kalaama nagu fillaa bal midhkan iska daaye midh kaloo boqollaa loo qabiya naga badan oo ku cadaabaya oo marka wax yaray qaraf kabriid markuu saa lagugu qabto ayaad cabaadaysa maxaa hadhay haddana rasuulku wuxuu lehy alayh salaatu wasalaam si loo baqdo oo looga fogaado macaasida la sagaal iyo lixdan kale ayaa hadhay oo dhammaantood la kulayla xadiidka ugu dambeeyana wuxuu tilmaamayaa qofka mu'minkaa gaar ahaan qofka daacigaa axaadiista ugu daran ee dadka ducaadda ee khayrka sheega loo baahanya in aad iyo aad uga taxadiraan waxa weeyaan qof ahlu naarka ka mida ayaa la keenayaa dabeetana naartaa lagu tuurayaa culayska ay leedahay iyo cadaabkeeda ayaa mindhicirihiis soo daadanaya markay soo daataan ka go'i maayaane dhulkay u oolayaan deeta wuu ku wareegaya sida ugu wareego dameerka midxinka ridqaya innaga maan ku arag dalkeenna malaa ma jiro waxay carabi samayn jireen mooyo weyn ayaa sisinta baasha la yidhaahdo saliidda ayaa lagu gurayaa deetana baal weynoo culus baa iyadana lagu ridayaa waxaa lagu xidhaya ama awr ama dameer deetana wuu la wareegaya wareeggaasaa saa u daqiijinaya intii qof wareejin lahaa ayuu daqiijinaya maanta unbuu ku wareegaya markau daqiijiya la joojinaya waa laga saaraya waa laga shubaya haddana waa loo buuxinaya saasunbuu wareegaya marka kana wuxuu ugu wareegaya mindhicirihiisa sida dameerkaasi ugu wareego ahlu naarkii baa yaabaya waayo ninkan kumay aqoonin xumaan bal wanaag buu waa fari jiray waa u imanaya maxaa ku helay annagu xumaan baabaan samaynaynay adigu wanaaggaadna fari jirtay xumaana waad noo diidi jirtay xaggee arrinkaa ka qaribay waa sidee markaa wuxuu odhanayaa wanaaggaan idin fari jiray maan la iman jirin xumahaan idin diidi jiray waan idin damari jiray waana waxyaalaha ugu daran ee ducaadda la rabo inay iska taxadiraan nabiyullahi shacayb waxau lahaa wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa ma anhaakum canhu gaalada markuu u digayey ayuu leeyay waxaan idinka digayo idin weydaaran maayo oo intaan idinka idinka eryado anuu samayn maayo ilahay wuxuu ku canaananayay dad ataamuruuna annaasa bilbir watansawna anfusakum waantum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun marka qofka waxaa la rabaa in hadalkiisa iyo ficilkiisu ay iswaafaqaan oo ummadda wuxuu u diidaayo oo isagu ka fogaado markaasaa qowlkiisu wax taraya ya ayuha arajul almucallimu gayrahu hallaa linafsika kana da tacliim tasifu dawaa ladi siqaami wadidana kayma yasixu bihi wa anta saqiim ibda binafsika fanhaha can gayiha faida intahad canhu faanta xakiimu nin baa wuxuu lahaa kaagan ummadda waxu sheegayow naftaada ku bilow oo ka jooji dhibaatada markaasaa lagaa qaadanaya tasifu dawaa ladi siqaami wadidana kayma yasixa bihi wa anta saqiim dadka dawadaad u qoraysaa inay dawoobaan adigina waad bugtaa marka adiis dawey marka hore tiisaba daryeelaa tu kale ku daraye adigu marka hore ku bilow naftaada marka waxaa la rabaa qofka muuminka ahi inuu marka hore waa laba waajibe inuu marka hore naftiisa wanaajiyo khayrka kula dadaalo ummaddana waxaa gaadhsiiyo rasuulku wuxuu lehi sal allahu alayh wasalam alxuma xumadu min fawri jahannam waa kuleelka jahannama faabriduuha cankum iskaga qaboojiya bilmaai biyo waxaa kaluu rasuulku leeyahy sala allahu alayh wasalam naarukun dabkiinu juzun waa qayb min sabciina juz-an toddobaatan qaybood oo min naari jahannam naarta jahannama ah qiila waxa le ya rasuul allah in kaanat ay inaha kaanat waxay tahayba la kaafiyatan midhkaasaa nagu filan qaala wuxuui fudilat calayha waxa laga fadilay bitiscatin wa sitiina juz-an sagaal iyo lixdan qaybood oo kulluhunna dhammaantood midlu xariha la kulayla can usama ibni zayd radi allahu canhuma qaala samictu rasul lah sal slm yaquul yujaau waxaa la keenayaa birajuli nin yowma alqiyaama fayulqaa fi nnaari naarta ayaa lagu tuuraya fatandaliqu waxaa soo daadanaysa aqtaabuhu mindhicirihiisa fi naari naartay ku daadanayaan fayaduuru waa ku wareegayaa kamaa yaduuru lximaar sida dameerku ugu wareego biraxaahu midxinkiisa midxinku waxa lagu ridqo fayajtamicu ahlu naari calayhi ahlu naarkaa isugu imanaya fayaqulu waxa odhan ya fulaan maa sha'nuka maxaa kugu dhacay alasta miyaanad ahayn kunta ta'murunaa bilmacruuf miyaanad wanaaggana fari jirin watanhaanaa cani lmunkar munkarka miyaad noo diidi jirin qaala nacam haa kuntu aamurukum waan idin fari jirin bilmacruuf wanaagga walaa aatiihi lamaan iman jirin wa anhaakum cani lmunkar xumahaan idin diidi jiray wa aatiihi waana la iman jirin can jaabir bni cabdillahi radi allahu tacala canhuma can nabiy sal allah alay slam qaal ida istajnaxa alleylu habeenku markuu dumo aw kaana junxu leyli ama habeenka mugdigiisu markuu soo galo fakufuu joojiya sibyaanakum dhallaankiina joojiya fa ina shayaadiina shayaadiintu tantashiru xiinaidin markaasay shayaadiintu soo faafaanee joojiya carruurta fa idaa dahaba saacatu min alcishaa'i habeenka markay waxoogay soo ay tagto fakhalluuhum sii daaya markaa wa aqliq baabaka habeenkii albaabkaaga xidho wadkur isma allaahi magaca ilaahay ku xidh wadfi bakti misbaaxaka iftiinkaaga ama faynuuskaaga bakti wadkur isma allaahi markaad baktinaysana bisinka ku bakti wa awki siqaaka weelkaagana af xidh oo lingax wadkur isma allaahi markaad xidhaysana lingaxa bisinka u qabo wa khamir cinaa'aka weelkaaga wax kuugu jiraana dabool wadkur isma allah walow an tacrida walow aad kuma gudubtid calayhi weelka shay-an shay aad ku gudubtide wuxuun dulsaar can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam idaa dakhala ramadaan ramadaan markay soo gasho futixat abwaabu ljanna albaabada jannadaa la furaa wagulliqat waa la tigtigaa abwaabu jahannam wa sulsilati shayaadiin shayaadiintana waa la katiinadeeya can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala qaala rasul lahi sal ly slam low ana axadukum midkiin hadduu idaa ataa ahlahu ehelkiisa iyo xaaskiisa markuu u galmoonaayo qaala hadduu idhahdo allahuma allahayow jannibnii iga dheeray ashaydaana shaydaanka wajanib shaydaana shaydaankana ka dheeree maa rasaktani waxaad igu arsaaqdo fain kaana baynahumaa walad haddii walad ilaahay ku arsaaqo lam yadurahu shaydaanu shaydaan ma dhibo walam yusallad calayhi lagumana sallido xadiidka jaabir wuxuu ka warramaya waxa la dhaha xadiisu laadaab waa xadiis dadkeennu inta badan ka moogan yihin gaar ahaan dumarka iyo ciddaa awlaadda iyo guryaha ka dhow waa waxyaalaha la rabay in aad loo baro habeenku markuu dumaayo ee cadceeddu ay dhacdo ee fiidka hore ah fiidka hore ah ayaa waxaa la yidha ayuu rasuulku leeyahy alayhi salaatu wasalaam xilligaa himse himsaha ee madoobaha madowga soo galaayo waxaa samaysaan fakufuu sibyaanakum carruurta joojiya sababta loo joojinayaa waa maxay shayaadiinta xilligaa soo faafta waa xilligaa shayaadiintu ay shaqaysato waayo shaydaanka iyo wixii wax xun wado oo dhan khayrlaawayaashoo dhani madoway eegtaan marka xilligaa madow cidda soo baxda waa wixii inta badan xumaan wada uun markaa shaydaanka xilligaa soo faafee carruurta ha la joojiyo yay derderin marka waxaad arkaysaa dumarradeennu iyadoo maqrib laga baxay ama lagu jiro carruuray meelaha ciyaarayaan waana xilligii ila hala joojiyo markaa hala joojiyo waxoogay guryaha lagu hayo marka cisha ay soo dhowaado waa la sii dayn karaa markaa waayo markaa way faafeen waa ku dhaafeen midba hawshiisii ayuu u dhaqaaqaya marka miyi iyo magaalada inaga maqasha soo xaree xilligaa la yidhahdo nifgaa soo xaree xilligaa la yidhahdo waxaan sameeyo maxaan ku dhahdaa ardaaga u soo gur waxan carruurta magaalada la yidhahdo dukaanka inooga doon iska soo cayaara waxyaalahaas waxa weeyaan hadha waa lagu leeya shaydaan baa jiidhayo waa uu derdereeyo waxa weeyaan ka jooji rasuulkaa hore kuugu sheegay waxaynu arkayna maaha haddaynu arki lahayn waa ka joojin lahayn beri hore waxaynu arkayna maaha ciddii ilaahay baray baa inoo sheegtay tuli xilligaasay soo maraan ha la hakiyo hadday sidaa ogiin dumarradu markaa waa la xaraynaya waa in la gaadhsiiyaa oo carruuraha si ay uga badbaadaan shayaadiinta la xareeya saacatu min alleyl marka habeenkii waxoogay uu tago taqriiban nus saaca ilaa afartan daqiiqo way iska soo dha way iska soo dhaqaaqi karaan taasi waa kow ta labaad habeenkii in albaabada la xidho oo waxaan laga xidhanayaa tuu keliya maaha kow cawradaada soo asturanaysaayo qofku markuu gurigiisa joogo martuu iska furanaya sidaa awgeed haddii gurigu ku ballaqan yahay qof kastaa iska soo geli kara waxa guryaha waa in la xidhaa mar labaadka shaydaanka ayaa la raacinayaayo xidhitaanka markaa bisinka ku xidho maca shaydaan ma soo galo oo shaydaanka waxaa inooga dawaa bisinkan haddaad bisinka ka fogaatana wax walba uu kula yeelanaya rasuulku wuxuu leh alayhi salaatu wasalaam wuu idinla carraabaa markuu kula carraabeed guriga gelayso haddaad bismillaahi tidhaahdo waa iska laabtaa wuxuu idhahdaa caawa hoy ma lihidin caawa waa idin bannaan seexad haddii laakiin uu ilaabo wuxuu odhanaya hoygii waa hesheen markuu cashada ku fadhiista hadduu yidhaha bismillah wuxuu odhanaya caawa casho waa seegteen hoygii waa hesheen laakiin waa bilaa cashaati haddii cashadii uu ilaabana wuu la cashaynaya hadhowta hadduu damca inuu ehelkiisa u dhowaado oo bisinka qabtana waa la mid waa ka fogaanaya haddii kale xataa hawshaasu la gelaya walciyaadu billah waa waxa weeyaan dhibaato culus weeyaan marka waa in bisinka lagu dadaalaa waa waxyaalaha keliya ee lagaga fogaado shaydaan iyo madaradiisa iyo dhibaatadiisa guriga marka la xidhayo markaa bisinkaa lagu xidhaya xidhitaankii jinkii iyo isigii baa kaa joojinaya bisinkana waad ugu daraysa waxaa la yidhahdo iftiinka gaar ahaan fawaaniista iyo tariigyada iyo leydhkuba waa cadaawe rasuulku wuxuu leh alayhi salaatu wasalaam dabku waa cadow iska baktiya markaa seexanaysaan qofaa ku turunturoon kara mid hurdaaya ku dhalaloon kara dabeetana ummadda waa sida hurushoon kartaa waa in la baktiyaa carruurtaa ooyeysa iyo oo wixii la bara uun haddaad mugdigaa bartana mugdigaasay ku baranayaan haddii kale weligaa u shidi jirtana kaaba seexan maayaan waa in la baraa lagu tarbiyeeya ama toosh loo dhigaa laakiin aad iska daarnaato dhibkeeday leedahay ha la baktiyo bisinka marka la baktiyna bisinka lagu baktiyo weelasha iyadana hala khamiiriyo hala daboolo waayo shaydaanka iska isticmaalaya ee xayawaanaadka iska isticmaalaya waxaa laga yaabaa in bahal hoose oo sunliba maro waxyaala badan baa dhacaya diintu wayna tarbiyanaysaa shay walba ka hadlaysaa ilaa weelkaaga kijada yaale ama guriga yaale ayay diintu ka hadlaysaa sidaa la odhan lahayd waa nidaam mutakaamila oo dhammaystiran weelka wax ku jiraan markaa midna waa siqaa midna waa inaa weelka madhanna khamiiri oo dabool kaa madhan haddaad wax kale u weydo walow an tacrid calayhi lowxan loox haddaad doonto dul saar oo bisiga u qabo loox ku gudub ama ama qor yar ama malgacad dul saar biska u qabo shaydaanku iskaga fogaanaya kol haddaad biska u qabato marka waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay in dumarada iyo dadyowga khaadimada ee shaqaalaha iyo cidda guriga joogtaba lagu tarbiyeeyo la baro si aan uga badbaadno shaydaan iyo dhibaatadii xadiidkan kale rasuulku wuxuu ka warramaya calayhi salaatu wasalaam xilliga mawsimka khayrka leh ramadaanku markuu soo galo waxyaalaha ilaahay subxaana wa tacaala inoo qabto ee khayraadka ah oo ugu horayso in albaabada jannada la furaayo naartana albaabadeeda la xidhaayo wa uqliqat lama odhan alif lama isticmaalin wa qulliqat waa la tigtigay weeyaan waa la xidhay keliya maaha waayo laamka lafshada wuxuu soo kordhinayaa siyaadatu lkhalqi xidhitaan dheeraada aad baa loo tigtigayaa shayaadiintana waa la silsilaynaya shayaadiin oo dhan maahee waa kuwooda waaweyn qamaamuurtoodaa la xidhxidhaya kuwa yarar waa la daynaya iyaga waa kuwa imtixaanka oo waxa lagu ilaal- lagu ilaalinaya qofka muuminka ee ilaahay subxaana wa tacaala aada ugu xidhan kuwa waaweyn baa waxyeeli jirayo kuwiina waa laga xidhay kuwa yarar waa ka adegi laakiin kuwan yaryari kuwa liitay ka adegiinoo waa adiga arkaya qaar xataa bilaa salaado bilaa soona oo bilaa caynkaasa kuwaasaa iyagu karkaarka weydaarinaya عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجنح الليل هبينك مركا أدمه أو كان جنح الليل أما هبينك مقدقيس مركو صوغلو فكفوا حكيا أو توشيا سبيانكم دلانكين فإن الشياطين شياطين تنتشر صوفا أفتا حينئذ حلقا فإذا ذهب الساعة من العشاء هبينك وحوغي مركو تقو عشاء مقع لوغتي من الليل هبينك مركو وحوغي تقو فخلوهم اسكسي دايه وأغلق بابك البابكاga xidho habeenkii واذكر اسم اللahi magaca ilaahay u xus واطفي مصباحaka iftiinkaaga bakti واذكر اسم الله وawki وawki xidh oo lingax siqaaka weelashaada wax ku jiraan واذكر اسم الله وخمir dabool inaacaka weelashaada maran واذكر اسم الله walow an tacriض haddii wax kale aad weydo ku gudubto calayhi شhayئan shay ku gudub wax dul saar عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت وحل فرا أبواب الجنة وغلقت وحل حرحرا أبواب جهنم وسلسلة الشياطين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم هدي متكين إذا أتى أهله مركو إيه الكيس أوي مادو قال أولاده اللهم الله يو جنبني الشيطان الشيطان كي يقدره وجنب الشيطان الشيطان كان كدره ما رزقتني واحد يقول رزاقيسو fain kaana baynahumaa walad haddii wiil ilaahay markaa ilma siiyo dheh lam yadurahu shaydaanu shaydaan ma dhibo walam yusallad calayhi lagumana sallido ilahay waxaan ka barya ilahay naga ilaaliyo dhibaatada shaydaan khayrkana alla ina waafajiyo ilahay roobkaa inoo shubo abaarta allah inaga jebiyo subxaana rabbika rabbi رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد waxaynu ka bilaabaynaa xadiiska abi hurayra boqol iyo sideetan waxau abu hurayra leeyahay rasuulka ayaan ka maqlay sala allahu alayh wasalam inuu yidhi idaa nuudiya bisalaati salaada marka la aadimo adbara shaydaanu shaydaanka ayaa daba jeediya walahu duraadun isagoo sanqadh leh oo xagga dambe ka sanqadhaya ayuu jeedsadaa fa idaa qudiya marka la dhammeeyo eedaanka aqbala waa soo qaabilaayo waa soo laabtaa fa idaa suwiba biha marka la aqimana adbara haddana waa jeestaa fa idaa qudiya marka la dhammeeyo aqimaaddii aqbala wuu soo noqdaa waa soo qaabilaa xataa yakhtura ilaa uu soo kala dhex galo bayna alinsaani wa qalbi qofka iyo qalbigiisa ilaa uu soo kala dhex galo fayaquulu wuxuu ka odhanayaa udkur xasuuso kada wa kada shaygaa iyo shaygaa xasuuso xataa ilaayo laa yadri uu garan waayo ahalaasan sallaa ma saddex buu tukaday am arbacan mise afar fa idaa lam yadri markuu garan waayo ahalaasan sallaa am arbacan saddex iyo afarkuu tukado sajada ha sujuudo sajidatay assahwi labada sujuudeed ee sahwiga loo sujuudo labadaa ha u sujuudo can caaishata radi allahu canhuma qaalat sa'altu waxaan weydiiyey annabiy sala allahu calayh wasalam can iltifaati arajuli qofka daymadiisa fi salaati salaada uu daymoodo ka warran faqaala wuxu uhi huwa daymadaasi ikhtilaasu waa xaditaan iyo dhufasho yakhtalisuhu shaydaanu shaydaanku uu ka dhufsanayo min salaati axadikum midkiin salaadiisa intaasuu ka dhufsanayaa can abi qataadata alansaariyi radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam alru'ya asaalixa riyada wanaagsani min allahi xagga allah ayay ka timi waalxulmu dhadhabka min ashaydaani dhadhabkuna shaydaanku ayuu ka soo jeedaa faidaa xalama axadukum hadduu midkiin dhadhabo xulman dhadhab uu dhadhabo yakhaafuhu uu ka baqanayo hadduu arko falyabsuq ha tufo can yasaarihi bidixdiisa walyatacawad billaahi ilaahayna ha ka magan galo min shariha sharkeeda hadduu saa yeelo fa innahaa riyada noocaasi laa taduruhu waxba yeeli mayso axaadiistan saddexdaan akhrinay xadiiska abi hurayre ee ugu horeeya wuxuu ka warramayaa shaydaan iyo dhibaatadii iyo ka labaadba waayo shaydaan waxa uu shaydaan rajiima ku noqday oo cadaabka loogu daa'iminaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariista looga dheereeyey aadam sababtii colaaddii baa markaa daba socota wuxuu leeyahay iyaguna awlaadda uu dhalay yay meel laba khayrka ka soo gelin ilaahayna uu ka hor sheegay waa uu ka hor dhaatay ilaahay buu leeyahy ilaahayow la uqwiyannahum ajmaciin meel alla mee dhammaantood waan luminaya waan baabiinaya waan baadigarinaya sidaa awgeed qofku markuu islaamo iyo markuu hijroodo iyo markuu cibaadada sameeyo waa uu murugoodaa shaydaanku iminkoo kalena qofku marka la eedaamo waayo waa digrigii ilaah kor loo qaaday markaa la eedaamo uu murugoonaya waayo miduu isagu iska haystay ayaa baraarugaya digrigii baa arlada camiraya meel walba waxaa gaadhaya magacii ilaahay isna muxuu ugu jeceliyey in magaca ilaahay la ilaabo digriga ilaahay la ilaabo dadkuna ay mooganaadaan oo isagu xerye ka ooto taasuu ugu jeceliyey marka marka la eedaamo waa uu firdhanaya waayo eedaanku waa naxariis isna waa naar oo naarna waa laga sameeyey naarna waa ku dambaynaya sidaa awgeed waa baxsanaya wala wuxuu raacinayaa sanqad iyo neef xagga dambe ah ayuu isku daraya marka uu firdhaduu fogaaday inta eedaanku socduu soconaya marka eedaankii la joojiyo ayuu soo laabanaya waa uu xoogay joogjoogaya waa la aqimaya aqimaadda haddana waa uu firdhanaya waa ordaya markay aqimaaddu dhammaato ayuu soo laabanaya markaasuu dadka dhex gelaya tukanaya musalliinta ah markaasuu xasuusinaya kan waxaan xasuusi kan waxaan xasuusi kani waxaan ha ka faalloodo kani waxaan kala maaragtay ha ogaado waxyaalo badan buu xasuusanaya sidaa awgeed baynu aragnay qofku maalintuu isla yar baxsan yahay ee uu moogan yahay ee uu salaad galo waxaanu marka horeba ogeyn buu xasuustaa waxbadan buu xasuustaa sidii ninkii yidhi waxa weeye waxbaan ilaabay uri waa laba ragcadood tuko wuxuu og yahay shaydaan rajiimi wuxuu rabaa inuu salaaddii ku seejiyo jeclaanuu ku jecel yahay wax ku xasuusin maayo waxaanuu ku xasuusinaya wax laga yaabaa wax muhiim in ahaayeen laakiin wax ka muhiimsan buu ku dhaafinaya oo ah khushuucdii salaada ayuu ku dhaafinayaan rasuulkeena kariimkiina sal allahu alay slam wuxuu sheegay qofku intuu salaada soo jeedo ee uu is-og yahay ayuunbuu salaada ka leeyihi mid boqol kiiba boqola mid boqol kiiba tobana mid boqol kiiba kontona midba intuu ka soo jeedo is-og yahay wuxuu akhriyayo ee uu khushuucsan yahay ayuunbaa loo qoraya marka qaar buu markaa aad u qabsanaya oo kala garan waayaya ma saddex baa la tukaday mise afar baa la tukaday waana u baahan tahay dadku waa maqasheen dhammaantiin kii yidhi waxa weeyaan salaaddu waa gaabantay maanta waa la gaabiyey maxaad ku garatay baa la yidhi markaasuu yidhi afar meheeradood baan xisaabin jir afar meheeradood maanta anoo saddex dhameeyey e ayaa laga baxay sheekhu midh buu ka tegey midh buu ka tegey wax kale kuma xasuusan dadku waa wada nooca culimmada qaar ba waxay sameeyaan dadka weydiiyaa maxaa lagu tukaday ragcaddii hore abu hurayra radi allahu tacaala canhu bayt almaqdis oo meelaha ugu qiimaha badana salaad subax oo laga soo baxay ayuu abu hurayra kadinka istaagay dadkii ka soo baxay buu ku yidhi ragcaddii koobaad sheekhu muxuu inagu tukiyey nag wax garta waa la waayo ragcaddii koobaad hadda imanka laga soo baxay maxaa ragcaddii koobaad ku tukan markaa dadka badankoodu waa baxsan yihiin laakiin maxaa la rabaa kolley shaydaan wuu ku dadaalayaa inuu ku bixiyo uu wax ku xasuusiyo inaad la jihaado soo celi haddana ha kaxaysto haddana maskaxda soo celi intaad ku jirto culimmadu waxay leeyihiin salaatun wa jihaad salaadna waad ku jirtaa jihaadna waad ku jirtaayo dee shaydaan baad la dagaalamaysa jihaadkaa ku jir heegana haw markuu in yar kukaxeeyaba ama maskaxda yar fogeeyaba adna soo durki oo soo dhaweey haddii markaa uu ku wada kaxaysto ood kala garan wayo waxaad tukatay saddex iyo afar laba ragcadood tuko laakiin maxaa ka horreeya laba ragcadood intaad yaqiinsan tahay eeg haddaad saddex yaqiinsan tahay oo saddexda u badinayso ragcaddii afraad ku dar hadday afaraad u badinaysana laba ragcadood oo la yidhahdo irqaamu lishaytaan shaydaanka lagu duleeyo oo marka laba ragcadood aad sujuuddo ayuu odhanaya wallahi waa iga baxsaday labada ragcadood baa la sujuudaya xadiidka kale ee caaisha wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa la weydiiyey can iltifaati rajuli ninku inuu daymoodo fi salaati salaada inuu in yar isha daymadii wejigu daymadu waa saddex nooc daymadu waa saddex nooc qofku inuu jirka oo dhan leexiyo oo taas iyadu khalaas salaadda waa jebisaa biitifaaq alculamaa haddaad intaa garabka intaa leecido saa u daymooto salaadda waad jabaysaa midna waa madaxa inaad isha madaxa saa tidhaahdo midna adoo xataa madaxii aan leexinin ayaad isha saa odhanaysa markaa taa madaxa weeyaan ta laga hadlaya madaxa in la leexiyaa waa ikhtilaasun min ikhtilaasi shaydaan waa dhufasho iyo xatooyo iyo boob uu ku boobayo shaydaanku markii horena qalbiguu kaa soo gelayay iminkana madaxii uu maraya uu leeyahy xaggaa eeg laakiin waxaa la ogolaaday oo la saamaxay haddii wax daruuri jiraan in isha lagu milicsado milicsiga isha waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam laba saxaabiyu hawl u diray iyadoo dagaal lagu maqan yahay ayuu karintay ka soo dhacayeen ayuu daymoonayey isagoo salaada ku jira ayuu kolba isha ku qabanayey bal inay soo dhow yihiin iyo inaanay soo dhoweyn wejigiina waa sidii wejigiina xaggii buu ujeedaa laakiin ishun buu dhaqaajinaya taas waa taa marka labada xadiis waxay tilmaamayaanun shaydaan waxna ogaataan shayaadiintoo dhan maahee mid la yidhaahdo khinzab ayaa u qaybsan salaada shaydaankaa weeyaan ka wax kugu akhriyaya ee wax kaa dhufanaya rasuulkuna wuxuu leh calayhi salaatu wasalaam wuu arki jiray safka isku dhoweeya innaga waxaa ugu badan weli waswaaska safkan kala fogee faalalka ah waayo waa meeluu soo galo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa waan arkayaa isagoo naylaha yaree baraarka madmadow sidooda idinku soo dhex jira ayaan arkayaaye isku dhowaada oo safka dhinaca isku qabta dheega isku qabta marka marka le isku dhowaada ujeeddo kale maaha iscidhiidhiyo israfaadiyo isdhiba maaha waxa weeyaan uun ka xidha meeshuu geli lah ka xidha meeshuu geli lah majaaridana wuu maraa jirkana waa maraa in la yareeyana waa loo baahan yahay xadiiska abi qataada isaga kudhiisu shaydaankii kama marna wuxuu ka warramayaa riyooyinka riyada teeda wanaagsani waa xagga ilaahay teeda xunna waa xagga shaydaanka xulum wax la idhahna buu jira iyo adqaasu axlaam oo ah waxyaala aan suurto gelayne maanta aad ku fikiraysay ama maanta aad hadalhaysay inaad caawa ku fikirtaa iyo aad ku riyootaa waa fikirkaagoo lasoo celceliyey laakiin riyada teeda wanaagsani waa xagga alle waxaana la leeyahay qofaad jeceshay mooyaane iyo qof xigmad leh mooyaane cid kale ha u sheegin ka aad jeceshahay farxadda waa lagu waa la- waa ku- wuu kula farxaya ka xigmadda laynaa wuu kuu fasiraya oo wixii buu fasiraya inta aqoon ilaahay siiyey ayuu kuu furfuraya riyadii riyada xunna afar tallaabo ayaa la sameeya ta koowaad waxa weeyaan qofku markuu riyadahan ku naxo uu naxayaaye ee uu soo boodo waa inuu xagga bidix saddex candhuufoodoo yaryaroo dabayle la socoto neefi ayuu tufayaa ta labaad shaydaanka ayuu iska naarayaa ta saddexaad dhinacii uu u jiifay wuu bedelaya oo culimmadu ay leeyihiin dhinacaa shaydaanku ugu yimi ayuu ka bedelayaayo dhinac cusub ayuu u guurayaa mar labaadkana waxay ka dhigantahy ilaahay si aan aniguba isu rogay iiga rog baashan xun ee tustay ilaahay waa xaggii xumayde adna xagga wanaagsan iiga rog mar afraadkana wuu qarinayaa oo hadduu sheego inay dhacdaabay u dhowday inay dhacdo hadduu sheego waa inuu qariyaa u aamusaa shibtuu gelaya hadduu intaas sameeyo biidni illahi tacaala dhibi mayso waa dadka bele- dhammaanteenna waa aragnaa laakiin in saa la yeelaa fiican tallaabooyinka ayaa qurux badan alru'ya saalixa riyada wanaagsani min allahi xagga alle ay ka soo jeedaa waalxulmu riyada xunna min ashaytaan waalxulmu faidaa xalama axadukum xulman markuu riyo xun arko yakhaafu uu ka cabsanayo falyabsuq ha tufo can yasaari biciisa alaaa maraad baa xadfan saddex goor walyatacawad billahi ilahay ka magan galo min shariha sharkeeda fainaha iyadu laa taduru dhibi mayse can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam qaal man qaala qofka yidhahda laa ilaha ila allah ilahay xaq lagu caabudo mutaysta in la caabudaa ma jiro ilaahay mooyaane waxdahu keligii laa shariika lahu cid lala lamaaneeyo oo lala wadaajiyo o lala siiyaa ma jirto lahu ilaahay isaga ayuunbaa iska leh almulka hantida iyo lahaanshiyaha caalamka oo dhan ilaahay baa leh walahu alxamdu mahad oo dhanna ilaahay baa leh wa huwa ilaahay calaa kulli shayin qadiir wax walba waa awoodaa fii kulli yawmin maalin walba hadduu idhaahdo mi'ata mara boqol goor hadduu idhaahdo kaanat lahu wuxuu yeelanayaa cadlu wax u dhiga wax u dhigma cashru riqaabin toban nafood uu xoreeyo addoommo ah ayay la macna ayay la qiimo tahay wa kutiba lahu waxaa loo qorayaa mi'atu xasana boqol wanaagaa loo qorayaa wa muxiyat canhu waxaa laga tirtirayaa mi'atu sayi'a boqol xumaana ayaa laga tirtiraya wa kaanat lahu waxay u ahaanaysaa xirsan xayndaab min ashaydaani shaydaanka ayay gaadh uga noqonaysaa yowmahu dalika maalintiisa xataa yumsi ilaa uu galabta ka gaadhayo walam yaأti iman maayo axadun cidnaba biafdala wax ka fadli badan mima jaءa bihi wuxuu la yimi ilaa axadun qof mooyaane camila sameeya akar min dalika intaa ka badan mooyaane can cabdillahi bni camr bni caas radi allahu tacala canhuma qaal ukhbira waxaa loo warramay rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam annii aquulu inaan idhaahdo wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye la asuumanna waan soomayaa annahaara maalin oo dhan wala aquumanna leyla habeen oo dhanna waan soo taagnaanayaa salaad maa cishtu intaan noolay faqaala rasulu lahi sala allahu alay waslam anta aladii adigu ma waxaa tahay alladii taquulu kale wallahi la asumana nahaar wala aquumanna leyla maa cishtu faqultu qad qultuhu ya rasuul allah waan idhi qaala wuxu uhi innaka adigu laa tastadiicu dalika ma awoodaysid ee fa sum soom wa aftir afur wa qum habeenkii waxoogay salaad u kac wanam seexo wa sum min ashahri bishana waxaad ka soontaa alaaata ayaamin saddex maalmood faina alxasanata wanaagu bicashri amhaaliha waa tobanlaabkeede toban baa lagugu dhufanaya wadalika haddaad saa yeeshana mislu siyaami dahri sanadkii oo dhan bay ka dhigan tahay bishiiba saddexdaa lagugu dhufanaya soddon bay kuu noqonaysaa sanadkii baad soontay faqultu waxaan ku uhi innii anigu udiiqu waxaan awoodaa afdala min dalika intaa wax ka badan qaala wuxu uhi fasum yowman waaftir yowmayni maalin soon laba maalmoodna afur qultu waxaan ini udiqu afdala min dalika ya rasuula allah wax ka weyn baan awoodaa qaala fasum yowman wa aftir yowman halkaasaa ugu yar maalina soon maalina afur wadalika sidaa haddaad yeesho siyaamu daawuuda siyaamu daawuud weeyaan nabiy llahi daawuud si uu soomi jiray wa huwa acdalu siyaami siyaamka ugu dhexdhexaysan weeyaan qultu waxaan kuuhi ini udiiqu waxaan awoodaa afdala min dalika ya rasuula allah qaala laa afdala min dalika wax ka fadli badan ma jira jooji can cabdillahi bni camr bni caas qaala qaala lii rasuulu lahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu rasuulku igu yidhi axabu siyaami soon waxa ugu fadli badan ila allahi ilaahay agtiisa waxa loogu jecel yahay siyaamu daawuud calayhi salaam siyaamkii iyo soonkii daawuud kaana yasuumu yowman maalin buu soomi jiray wa yuftiru yowman maalina waa furi jiray wa axabu salaati ila allahi salaatu daawuud salaad sunna ah waxa ilaahay ugu jeceliyay salaata daawuud kaana yanaamu nisfa leyl habeenka kala bar buu seexan jiray wayaquumu hulusa wayanaamu sudusa axaadiistan kale xadiiskan hore ee abi hurayra waa xadiis ka warramaya digriga digriga alleh in alla la xuso subxaana wa tacaala ilaahay xusitaankiisuna wuu badan yahay digriga mid waa maftuux midna waa mid la yidhaahdo muqayad oo xilliya leh ka subaxa ka fiidka ka salaadaha kadib ka marka guriga la gelayo laga baxayo wax la xidhanayo wax la bixinayo kuwa xadidan oo dhan muqayad baa laydhaa qaar waxaa jira maftuuxa oo lagu tartamo kanaa ka mid a ciidda ayaca markaasi ka badan yihiin laakiin xadiiskan u fiirso waxa weeyaan wax aad iyo aada u fudud oo aan cuslayn culimmada qaar qiimeeyey waxay idhaahdeen markaanu boqol kaa akrinay waxay noqotay toban daqiiqo toban daqiiqo qaarna waxay ku qiimeeyeen labiyo toban daqiiqo in boqol goor la idhaahdo laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa cala kulli shayin qadiir toban daqiiqo qaarna waabay ka yareeyeen markaasaad markaad intaa tidhaahdo waxaad helaysaa afar arrimood afar arrimoodoo qaaliya maxay kelmadahan yare ku koobsadeen waayo kelmadahani waa tawxiidki noocyadiisii oo dhan waa ammaantii ilaahay labadaasay isugu jirtaa mid waa tawxiido laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waa tawxiidka ilaahay keliyaan ilaahnimo u ictiraafsanay cid aan barbar dhigayo iyo cid aan barbar eryaya midna ma jirto keligii baan isu dhiibay cid aan la wadaajinayana ma jirto intaasi aday ku khusaysaa taas labaadna waa ammaano ilaahay adduun iyo aakhiraba inuu mulkiyo oo darada wax wax la sheego waxa ugu yar inaan cidila lahayn waxaasoo dhan uu leeyahy lahu lmulk ammaanoo dhan uu leeyahy wax hore u jiray wax imika jira wax soo socda wax aakhira ah wax adduunyo ah wax adiga lagu siiyey wax mid kale la siiyey wanaag lagu siiyey xumo lagaa hor istaagay waxaasoo dhan ammaantood ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala waxaa kaloo lagu soo gebagoynayaa wa huwa calaa kulli shayin qadiir wax walbana wuu awoodaa wax awooddiisa ka baxsan oo aanu awoodi karayni ma jiraan marka wuxuu digrigaasi noqday tawxiid iyo ammaan ammaanaan xad lahayn sidaa awgeed qofka boqol goor yidhaahda maalin wuxuu helayaa afar arrimood toban qof oo mu'miniina qof xoreeyey buu ka dhigan yihi xilliyadaa la is adoonsan jiray qofka wuxuu ahaa hantida la haysto waxa ugu weyn qofku midh buu xorayn karayey ka hantida badanna laba saddex buu xorayn karayey laakiin kan isagoon waxba haynin waa sadaqa isagoo masaajidka iska fadhiya ayuu xoraynaya isagoo baabuurka saaran buu xoraynaya isagoo lugaynaya ayuu samayn karaa wax walba uu qaban karaa waayo waa carabka isagoo hawshiisa wata ayuu samaynaya waxaana ogaataan ilaahay carabkan wuxuu inoo siiyey waa xubinta keliya ee aan daalin qanjidhada inay ku xanuunaan candhuuftu joogsato si kale aad u daasho mooyaane isagu daalaya odhan maayo haddaad xubin haddaad u isticmaasho xumaan xumaantaas ku shaqaynaya haddaad wanaag u isticmaasho wanaaggaas ku shaqaynaya wax la yaab leh qofku wuxuu qaban karaa isagoo shaqadiisa wataa ayuu samaynaya waxaa ugu cajiibsan sheekha la yidhahdo imaam axmed raxmat ullahi tacaala calayh imaamu ahli sunna ayaa wuxuu leeyahay mar baa waa la waa la masaafuriyey qolooyinkii dowladdii xilligaa jirtay baa baqdaad ka masaafurisay deetana magaalaay ku tuureen saamaraan laydhaa deeta waxau yidhi masaajid baan imi masaajkii aan imi ayaan ku tukaday duhur iyo casar iyo maqrib iyo cishaay waa nin qariib aan waxba wadanin oo la soo eriyayo caalimo deetana masaajkaan silseexo nin aad u kakan baa jooga masaajidka ka bax buu yidhi masaajidka waa miskiin qariibaanay mana garanay imaam axmed waa dadkii daga ugu caansanaayee culimmada waaweynaa ka bax buu yidhi waa me qariib baanay caawo maya go-aan weeyaan masaajidka lama seexdo maya idaa maya buu jiiday lugtaa buu jiiday lugta ayuu qabtay deetana halkaa horu dhigay kadinka kadin baan iska fadhiistay goor dambe haddana kadinkii furay waar sotaan kudhi bax dee soo niman banaanka fadhiya haddana wuu jiiday sakadaasuu geeyey markuu sakadii geeyey iskaga soo noqdo masaajkii buu xidhay sheekhiyo halkii iska fadhiya ayaa nin sameeye foynka ayaa halkaa ka arkay wuu u yeedhay wuxuu ku yidhi waxaan ulmaanaya nin qariibaa tay haa qariibaani deetana wuxuu yidhi halkaa iska soo seexo daalkii uu hayaa ogeed buu xagga dama jiifsaday wuu u fiirsaday ninkaasi intuu baasha dubayo ee uu cajiimayo wuxuu leeyahy subxaan allah alxamdu lilah walaa ilaha illa allahu akbar waxaas wuu dhammayn doonaa wuu joojin doonaa wuu dhammaynba waaye siduu u waday u waday u waday ayuu sheekhii su-aal weydiiyey wuxuu ku yihi ilaa mataad waday hawshan ilaa berima suu hawshee digrigan aad wado markaasuu yihi waxaan waday muddo dheer dhowr iyo labaatan sano oo miyaa daalay dabeecad bay noqotay buu haddaan sidaa jooji xataa ma joojin karo waan wadayaa uun intaan shaqaynayo waan digriyaya waayo faa'iidaad kollay ku haysaaye maxaad faa'iido ku aragtay wuxuu idhi faa'iidadaan ku arkay waxa weeyaan wax kastoon ilaahay weydiisto waan helaa hal shay mooyaane oo muddo dheer ilaahay ka sugayey inta kale waan arka wax alle waxaan weydiiyo hortaydumuu imanaya waayo waa qof ilaahay ku xidhan oo halkaa shay ee muddadaad raadinaysa waa maxay wuxuu idhi waxaan raadinayey oo aan weli ilaahay ii hawl yaraynin inaan arko imaam axmed imaam axmed inaan arko oo indhaha layga qaado ayuunbaa weligay filayey markaasuu intuu aad u qoslay buu yidhi kaa lugta laguu soo jiiday ee lagu keenay weeyaan imaam axmed baleg lugta waxaa loo soo jiidayey ninkan in la tuso haddii uu halkiisaa joogi lahaa mabuu arkeen wuxuu halkaa ku gaadhay cajiinkiisaasu iska cajiimanayay laakiin carabkan ubaa shaqaynayey laba hawlood buu ku jiraa adduunyadiisii iyo aakhiradiisii iska wardiyaya farahaad ku wardiyi kartaa tusbaxdood ku wardiyi kartaa diintu kuma diidana waxba yaa lagugu cidhiidhiyin waa iskaga wardiyeysa iskaga wardiyeysa cid kugu cidhiidhi kartaa ma jirto farahagaasaad iskaga wardiyi kartaa tusbaxaad ku wardiyeysaa goor walba dikriga subxaana allah laa ilaha illa allah umurahaas faa'iida faraha badan baa lagu helaa laakiin tan rasuulku inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam waxa ugu horeeya toban qof xorayntood iyo boqol xasanaa laguu qoraya boqol sayi-aa lagaa dhaafaya shaydaankana waa kaa xafidaysaa waa afar tushanaadna way jirtaa oo ah maxay qof kula tartami kara qiyaamaha maba jiro kusoo barbadhiganaya mid baa kusoo barbadhigan kara waa ka intaad samaysay inteed sameeyey ka kula fahma ayuunbaa isaguna intaa in leeg isaguna la imanaya markaa waa doqonay magarati waa halka lagu kala tago waa waxa lagu kala faahayso waa waxa lagu tartamo waa tartan la kala dheere orodna maaha la ordi maayo cagaha maaha waa si kale ayaa loo kala tartamaya khayrka waa in lagu degdegaa waa in qofka carabkan ka shaqaysiiyaa xadiiska labaad cabdillahi bni camr bni caas waxau ahaa nin shaab oo dhalinyaro ah oo aad u dacyar labadan xadiis ba isagaa leh wuxuu ahaa nin xamaasada cibaadada iyo heellanaanta cibaadada aad ugu fara badnayd deetana wuxuu jeclaystay inuu malaha dadaalo inta ilaahay jaanis iyo awoodda uu siiye awgeed wuxuu ka hadlay qur-aanka intuu akhriyayo wuxuu ka hadlay salaatuleilka wuxuu ka hadlay soonka sunnaha ah markaa laba shay un bay inoogu jira iminka waa salaada iyo soonka wale soonku waa uu badiyey qur-aanka waa la isla xadiday waxay soo mareen isagii rasuulku calayhi salaatu wasalaam wada hadal dheer aakhirkii waxay ku gaadheen saddex maalmood in ku khatimo qur-aanka saddex maalmood wax ka yarna ma jiraan waayo qofka saddex maalmood ilaa qur-aan waa akrinaya wax ka yar wuu dudubis waa dudubis fahmina maayo salaadana waxay isku ogaayeen inuu habeenkii badhna tukado badhna uu soo jeedo badhna uu seexdo ayaan ujeedaa halka soonkaa laga wada hadlay waayo waxa uu ku dhaartay intaan noole weliga waa soomanaanaya maalintii habeen oo dhanna salaad doon taagnaanaya taasi waa duusi la duusiyayo xaqii nafta jirku xaq buu kugu leeyahy ilahayna xaq buu kugu leeyahy isu nidaami oo isu isu dheeli tir ayaa lagaa raba dabeeta rasuulku uu ka bilaabay sala allahu calayh wasalam maalmana iska soon maalmana afur habeenkii xillina tuko xillina soo jeedo maaratay xillina seexo ee bishiina saddex maalmood ka soon waayo bishaa saddex maalmood laga soomaya xasanadu waa toban ayaa lagu dhuftaa maalintii waxay ku dhignaanaysaa toban maalmood saddexdiina bishiina waa saddex habeen bil walba waad soontay adoo saddex maalmood soomay sidaa awgeed sanadkii o dhan waad soontay cabdillahi bn camar caas wuxuu leeya rasuul allah wax ka awood badan baan awoodaa deeta rasuulku wuxuu waaye maalina maalina soon laba maalmoodna afur oo markaa toban maalmood baad soomaysaa labaatanna waad afurnaanaysaa faqultu inii udiiqa afdala min dalik wax ka fadli badan baan awoodaa wax ka weyn qaala fasum yawman wa aftir yawman waa muctadil way isu dheeli tirnaato maalina soon maalina afur maalin waa xagga ilaahay maalina waa xaggii nafta awooddii jirkaa soo noqonaysa maalinta kalena waa uu soomaya weli wuu soo taagan yahay ya rasuulallah iga sii badi wax ka badan baan awoodaa wax ka fadli badan ma jiro halkaa ku jooji waana siyaamka ugu cadaalada badanoo waa cadli maalina waa soomaya maalina waa furaya markuu weynaaday ayuu hadhow ka tayraanyoonaya u leeyahy alla maan aqbalo dardaarankii rasuulka waayo wuxuu is lahaa labaatan jir ubaad ahaanaysaa weligaa isdhibima maysid jilici maysid awood beeli maysid maalintay urur sheegtay ee uu talax gabay ayuu jeclaystay inagii hore u sheegnay inuu maalmaha isu geyn jiray markii dambe intuu maalmo isu geeyo shan cisho wuu sooma ayuu shan kalena awoodeysan jiray dardaaranku ilaalinaya muu ka bixi karaynin wuxuu leeyahy abu hurayra ana rasuul lahi sala allahu alay wasalam qaala man qaala laa ilaha ila allahu waxdahu keligii laa shariika lahu ilahay cid lalo shariig yeelaa ma jirto lahu lmulku ilaahay waxa uu leeyahay mulkiga iyo lahaanshiyaha isagaa leh walahu lxamdu mahadoo dhanna isagaa leh wahuwa calaa kulli shayin qadiir fii kulli yawmin qofka maalin kasta yidhaahdaa mi'ata mara boqol jeer kaanad lahu waxay noqonaysaa cadlu wax u dhigma cashru riqaabin toban nafood riqaab marka la leeyahay waa raqabadii waa luquntii luquntana loogama jeedee qof baa loo jeedaa dhammaystiran wa kutiba lahu waxaa loo qorayaa mi'atu xasana boqol wanaag baa loo qoraya wa muxyad canhu waxaa laga tirtirayaa mi'atu sayi'a boqol xumaana laga tirtiraya wa kaanad lahu waxay u ahaanaysaa xirsan min ashaydaan shaydaan bay xijaab uga ahaanaysaa yowmahu dalika maalintiisaasoo dhan xataa yumsi ilaa uu galabaysanayo walam yaati iman maayo axadun qof biafdala mima jaa bihi wuxuu la yimi wax ka fadli badan ilaa axadun qof mooyaane camila sameeyey akar min dalika can cabdillahi bni camr bni caasin qaala ukhbira waxaa loo waramay rasuulu llahi sala allahu alay wasalam anii aquulu inaan leeyahay wallahi ilaahay baan ku dhaartaye la asumana nahaara maalin oo dhan baa soomaya wala aquumana leyla habeen oo dhanna waan taagnaanaya maa cishtu intaan noolay salaad baan u taagnaanaya faqaala rasul lah wuxuu leeyahay anta adigu miya alladii taqulu kale wallahi la asumana nahaar wala aqumana leyla maa cishtu waa hubsiimo waa la hubsanaya qofka laguma qaqabto uun laguma bilaabo uun waa in la hubsadaa maadaa sidaa yidhi waxa laga yaaba rasuulka in loo warramay dad uu ku kalsoonyo u warrameen haddana wuu sii hubsanaya innagana wuxuu ka odhanayaa looga qaateen baa igu yidhi dabeetana wuu bilaabaya un hadday canaan tahay hadday aaminaan tahay wuu iska bilaabaya xataa kii looga qaateenka ahaa waa in qofka la hubsadaa waar ma adigaa sidaa yidhi cabdillaah anigaa idhi yaa rasuul allah markaasuu yihi innaka laa tastadiicu dalika ma awoodaysid fasum wa afdir maalma soom maalmana afur wa qum wa nam seexo marmarka qaarkeed marmarna salaada u kac wasum min ashahri alaaata ayaam bishana saddex maalmood ka soon fa ina alxasanata wanaagu bicashri amhaaliha waa toban la mid eh wdalika milu siyaami dahr taasna waxay ka dhigan tahay sanadkii oo idil oo soontay faqultu waxaan ku uhi ini udiiqu afdala min dalik qaala fasum yowma waaftir yowmayn maalin soon laba maalmoodna afur faqultu waxaan ku uhi ini udiiqu afdala min dalik intaa wax ka badlan baan awoodaa qaala fasum yowman waaftir yowman maalin soon maalina afur wadalika siyaamu daauud wahuwa acdal siyaam qultu waxaan ku uhi ini udiiqa afdala min dalik ya rasuul allah qaala laa afdala min dalik wax ka fadli badan ma jiro cabdillahi bni camr caas laftiisaa warinaya xadiidka kale wuxuu leeyahay rasuulkaa igu yidhi sala allahu alayhi waaalih wasalam axabu siyaami ila allah ilaahay wuxuu ugu jeceliyay soom siyaamu daawuud calayhi salaam kaana yasuumu yowman wa yuftiru yowman maalinna waa soomi jiray maalinna waa furi jiray wa axabu salaati salaad sunnaha wuxuu ilaahay ugu jeclaa salaatu daawuud kaana yanaamu wuxuu seexan jiray nisfa leyli habeenka kale barhkii wayaquumu ulusahu wayanaamu sudusahu habeenka ayuu nidhaamin jiray salaada taas waa soonkii salaadana wuxuu u qaybinayaa si aad iyo aad u cadaalad badan oo welibana aad iyo aad ula jirta xagga nafta iyo raaxada iyo nasinta nafta habeenkii baa la qaybinaya kala badh waa lix saacadood lix saacadood lix buu hurdayaa habeenka saddex meelood oo meelna wuu tukanaya habeenka labiyo tobankii saddex u qaybi waa saddex waxa weeyaan afar saacadood marka saddex loo qaybiyo afartii baad lix u geynaysaa waa toban maxaa soo hadhay lix lixduna waa sudus waa lix meeloodow meel marka labiyo tobankii lix loo qaybiyo waa laba taana wuu seexanaya oo salaad subax ka hor isagoo markaa fareshoo nastay ayuu haddana salaadii subax u kacaya marka qaabkaa la nidaamiyey ayuunbaa caynkaasa dadkuna waa saddex dhinac midba dhan buu u dheeri mid waxa weeyaan waa kaydin soo marnay jiifatun billayli ximaarun binnahaar uu rasuulku tilmaamay maalin oo dhan dameer ka xoog weyn adduunyada isuu ordayaa habeenkiina u dhacaya jiifa oo ilaahay ma yaqaan dikri ma yaqaano khayr ma yaqaan ragcad baa ugu yar witriyo ragcad witriya ma tukanaayo wuu dubayaa uun u dhacaya midna waa kaa soo taagane indhihii quraarad noqdeen ee xaqii nafta iska ilaaliyey kaasina nafta ku tacadiyey laakiin dhexdhexaadku waxa weeye inuu marna tukado marna uu seexdo kaasaa ugu fadli badan xaqii naftana uu ilaaliyey can abi dari alkhifaariyi radi allahu tacaala canhu qaal qultu waxaan kuuhi yaa rasuula allah ayu masjidin masaajidkeebaa wudica la dhigay dhagaxiisa awalan ugu horayn masaajid la aasaasakeebaa ugu horreeyey qaala almasjid alxaraam masaajidka xurmada leh qultu waxaan ku udhi uma ayu yaa ku xigay qaala almasjid alaqsa masaajidkaa fog qultu waxaan ku udhi kam kaana baynahumaa intee u dhexaysay qaala arbacuun afartan baa u dhaxeeyey uma dabeetana xaysuma adrakadka meel kastoy kugu soo gaadho asalaatu salaadu fasalli tuko waalardu laka masjid arladuna masaajid bay kuu tahaye meel kastoy kugu soo gaadho tuko can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sal allahu alay slam qaal lam yatakalam kumay hadlin fi lmahdi dhabta hooyada ilaa alaaatu saddex wax awlaad yaryara oo dhallaana oo dhabta hooyada ku jira oo hadlay saddexun baa jira ciisa ciis nabiyullaahi ciisa wa kaana fi bani israaiil ciisa ugu horeeya iyo labadan kale qisadooda laynoo sheegi doono wa kaana fii bani israaiila rajulun reer bani israaiil nin baa ku jiray yuqaalu lahu jurayj la yidhahdo jurayj kaana yusalli wuu tukan jira waa salaad badnaa fajaa'athu ummuhu hooyadii baa u timi fadacathu waa u yeedhay faqaala waxa uu naftiisa ka yidhi xagga qalbiga wuxuu iskala hadlay ajiibuha ma ajiibaa oo ma la hadlaa aw usalli mise waan tukadaa dabeete salaaddii buu sii watay faqaalad waxay tidhi allahuma allahayow laa tumithu ha dilin xataa turiihi ilaa aad tusto ood wejiga uga qaado wujuuha almuumisaati dumarka xunxun ilaa uu arko oo wejigooda iyo wejigiisa isqabtaan bal ninkani wanaagun buu ku jirayo salaade ilaahay oo imtixaan oo ilaa uu dumarkaa xunxun soo arko ilaahayow hee imtixaan oo ha dilin wa kaana jurayju jurayj wuxuu ku jiray fii sawmacatihi qolkiisi yaraa sawmaca waa qol yaroo cibaadada u dhisteen goodhidii sawmaca waa goodhi fatacarada lahu imra'atun gabadh baa isu soo bandhigtay oo hor timi fakallamathu waa la hadashay fa abaa waa diiday xumaantii buu ka diiday fa atad waxaa u tagtay raaciyan nin xoolo raacaa fa amkanathu min nafsiha nafteedii bay gacanta u gelisay fawaladat qulaaman wiil bay dhalisay faqaalat waxay tihi markii la weydiiyey min jurayj ninkii caabidkaabaa dhalay fa atauu reer bani israa'iilla waa u yimaadeen fa kasaruu waxay jebiyeen sawmacatahu sawmacaddii iyo goodhidiisii yaray burburiyeen wa ansaluuhu waa ka soo dejiyeen wa sabuuhu way caayeen fatawada'a wuu weysaystay wa sallaa wuu tukaday uma deetana ata algulaama wiilkii yaraa buu u yimi faqaala wuxuu ku yidhi man abuuka yaa ghulaam waar wiil yow yari yaa ku dhalay faqaala wuxuu dhi araaci ninkii xoola raacahaa bay dhalay warkii waa caddaaday faqaalu waxay ku yidhaahdeen annabnii laka maku